wasiirka wasaaradda haweenka maamulka jubbaland marow cadar cabdulaahi ismaaciil ayaa xarunta horumarinta haweenka ka xarig jartay deegaanka cabdale biroole ee gobolka jubbada hoose wasiiradda ayaana ka warbixisay muhiimada uu haweenka u leeyahay xaruntaas laga hirgeliyay deegaanka cabdale biroole wasaaradda haweenka iyo xaquuqulinsaanka dowladda jubbaland waxay maanta joogtaa waa cabdale biroole oo ay ka dhistay xarun lagu horumarinayo haweenka reer cabdale biroole xaruntan waxaa weeye xarun aada iyo aada u qiimo badan oo wax walba lagu qaban doono waxbarasho hadday tahay horumarin caafi hadday tahay ganacsi iyo inay gabdhuhu ay ku bartaan wax alla wixii gabari ay u baahan tahay gabadha markii la wax la baro oo la tayeeyo oo la maalgeliyo oo wax loo qabto ayay iyadana tuuladeeda iyo degmadeeda ay wax u qaban kartaa annaga waxaan aniga ka wasiir ahaan waxaa iga go-an geed walba iyo goob walba oy gabari joogto inaan ugu galo oon u tago oon wixii aan u qaban karo kitaab baan gacanta soo saaray inaan haweenka dhinaca kale waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah dadka deegaanka waxayna aada u soo dhaweeyeen xarunta horumarinta haweenka
xafladan iyo meeshan aan joognaba wakti badan iyo waxaa soo galay fikir fara badan oo ay gelisay dowlad goboleedka jubbaland mas-uuliyiinteeda kala duwan oo ay u horeyso wasaaradda xarunta hadda aad arkaysiin ururka haweenka ee quruxda badan intaa la eg saa u wanaagsan waxaan u malaynaa ummad badan oo haashanaa jirta ilaahay aa noo yeelay laakiin subxaanahu watacaala asagaa ku shukrinaynaa waxaan u duceynaynaa oon u mahad celinaynaa kala bixbixin maayo in alle intii ma arti ka qayb qaadatay inay maanta noo dahajarto baahidii aan u qabnay tuulada cabdira biroole farshahana ahaato walaa shaqadhana duulka aan meel walba aan u galnay inay noo timaadana aan ku haminaynay riyadiina maanta ay noo riyooday gurigaan idinkaa iskale wasaaraddu adinka idinku tira gashay deegaanka iyo dumarka ku noolna in lagu horumariyaa loogu tiragalay ilaahay idinkiis waxaan rabnaa inaad ku fara adeegtaan ood quruxsataan ood hagaajisataan ood cidna ku hadlaynin xarig jarkan waxaa goobjoog ka ahaa ururka haweenka dowlad goboleedka jubbaland haweenka deegaanka odayaasha dhaqanka iyo marti sharaf kale